asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulan wacan subax wanaagsan dhammaantiin dhegeystayaal gobolbaad joogtaan iyo sulbaad noo maqlaysaan star f m codka gobolka waqooyi bari ee aad nagala socotaan waxaad ku soo dhawataan barnaamijka hogaanka gaar ahaan wargelinta bulshada waxaad walba hadahan oo kale aad ka dhegeysataan warbaahinta star daaradu waxay ku beegan tahay toban iyo lixda bisha afaraad ee abril sanadka labada kun saddex iyo labaatanka waana subaxnimo axad dhegeystayaal anigu waa muscab ismaaciil ayaa barnaamijka idiin daadihin doona hadduu eeba yidhaahdo intuu habada ku jiro barnaamijkan alab waxaanu markaasi oga hadalnaa waxyaaba markaasi aanu ku wacyigelinayno ee bulshada sidoo kalena aanu ku baraarujinayno haddii ahaan lahaayeen arrimo diini arrimo markaasi bulsho iyo si guud waxyaabaha markaasi bulshada dhexdeeda ka jira loona baahan yahay in markaasi loogu wargeliyo laguna wacyigeliyo barnaamijka markaasi waxa aanu ku eegi doonaa maanta dhegeystayaal iyadoo aanu ku guda jirno bisha barakeysan ee ramadaan waxaanu eegi doonaa dhegeystayaal iscaawinta bulshada dhexdeeda ah iyo maalmihii ugu dambeeyey oo bisha barakeysan ee ramadaan ayaanu eegi doonaa waxyaabaha markaasi looga baahan yahay bulshada in ay markaasi isku qabtaan iyadoon ogsoonnahay sidoo kale inay jiraan dhibaatooyin weliba baahiyo kala duwan waa tahay mawjadaha kala duwan idaacadda ayaad naga maqlaysaan dhegeystayaal sidoo kalena barteena internetka iyo website-ka ayaa si toosan uga dhegeysan karaysaan ee w w w star f m co k e halkaas ayaad kala socon karaysaa wararka iyo weliba barnaamijyada idaacadda dhegeystayaal maanta barnaamijka sidaan idiin sheegay waxaanu eegi doonaa iscaawinta bulshada dhexdeeda ah iyadoo aan ku guda jirno maalmihii ugu dambeeyey ee bisha barakeysan ee ramadaan waana markaasi xilliyada aan ogsoonnahay sidoo kale ay ka mid tahay xilliyada loogu baahi badan yahay in ay bulshadu iscaawiyaan gacantana isqabtaan haddii ahaan lahayd in sadaqa lala baxo haddii ahaan lahayd sidoo kale in siyaabo kala duwan la ysku caawiyo marka laga soo tago keliya in dhaqaale iyo xoolo la isiiyo waxaanu ognahay siyaabo kala duwan oo kale ayaa la isku caawin karaa waanu eegi doonaa siyaabaha si kala duwan dhegeystayaal laakiinse waxaa dabcan qof walba uu fahamsan yahay qof walbana markaasi uu ka dharagsan yahay in isaga uu mar u baahan doono in la caawiyo ama ahow qof faqiir ah oo iminka baahidaasi hadda dul taagan ama ahow qof markaasi maalqabeen ah oo isagu wixiisa haysta oo ay isku dul saaran tahay laakiin waxaa leeyahay haddana mar ayuu u baahan doonaa caawimaad xataa hadday ahayn caawimaad dhaqaalo caawimaad nooc kale ah ayuu uga baahan doonaa qofka kale ee muslimka ama walaalkiisa in la caawiyo oo loo gargaaro mid ka dhiban ee bulshada dhexdeeda xilligan oo aanu ku guda jirno waa maalmihii ugu dambeeyey ee bisha barakeysan ee ramadaan oo markaasi waxyaabo badan iyo baahiyo badan ay jiraan dhegeystayaal waan ogsoonnahay waxyaabaha ka taagan bulshada dhexdeeda si gaara soomaalida oo xiliyadii lasoo dhaafay dhibaatooyin kala duwan wajahay haddii ahaan lahaayeen mid abaaro sidoo kale xanuuno kala duwan oo laga soo kabsaday qaarkood iyaguna markaasi shaqooyinkoodii lumiyey qaarkoodna dhibaatooyin kala duwan ay haystaan oo aan awoodin inay ka farxiyaan qoysaskooda maalmaha markaasi nagu soo aadan oo aan ogsoonnahay in ramadaanka marka uu gabagabo noqdo ay jirto maalin la farxo maalintaasina ay markaasi maalmo kooban ka harsan yihiin qof walbana iminka haddii uu yahay qof waalid ah waxa uu ka fikiraya uu soo hore waa sidii uu qoyskiisa maalintaasi uga farxin lahaa haddii caruur uu leeyahay qofka koowaad ee uu ka farxina ay tahay caruurtiisa xaaskiisa haddii markaasi uu yahay qof dhallinyarana laga yaabaa in waalidiintiisii ay isaguna eegayaan iyo weliba siyaabo kala duwan waxyaabahaasi oo dhan oo iminka isu soo tarayo laakiin haddana waxaa leeyahay bulshooyinka si gaara kuwa aanu la hadlayno inay iyagu markaasi intooda badan ay arrimahaasi laga yaaba inay ka qatanaadaan oo tusaale xilligan oo kale ama ramadaankan oo kale iyo weliba ciidaha soo socdaoo kale ee loola mid noqonin kuwii laba sano ama saddex sano ka hor sababa aanu soo sheegna awgood iyo culeysyo kala duwan oo jiray waa tahay haddana waxaan ogsoonnahay xitaa waxaa leeyahay marka la kala qaado yacni hadda markii nairobi iyo gobolka waqooyi beri oo kale la isku fiiriyo aad ayaa farqi ugu dhexeeya tusaale waxaa laga yaabaa qofka hadda nairobi ku nool in wax saa usii badan uu u baahan ama qofka kale ee gobolka waqooyi beri ku nool inuu ka baahi badan yahay qofka maanta nairobi ku jooga xitaa waxaa dhacdaa ee dad badanna ay ogsoon yihiin inay jiraan dad ka yimaada meelaha gobolada kala duwan tuulooyinka magaalooyinka ee soomaalida degto iyagoo nairobi imaanaya iyagoo halkan usoo raadsanaya caawimaad iyagoo markaasi bal isleeyahay waxaa la joogaa xili markaasi barakaysan oo aan ogsoonahay dadkana inta badan ay sadaqada ay tahay inay bixiyaan iyagoo sidaasi ka fikiraya kuna fikiraya maskaxdoodana gelinaya inay yimaadaan nairobi oo ay transport ama markaasi safar soo galaan si ay oga gaaraan bal inay ka farxiyaan qoyskooda maadaama iyagu aysan awoodin inay wax jeebkooda kala yimaadaan waxaanu soo sheegnay haddana iyada oo wakhti adag lagu jiro oo qof walba laga yaabo in culays uu haysto qof waliba oo markaasi xitaa dadka aan dhegeysanaya iminka qof walba culeys iska haysta waxaa laga yaabaa qof markaasi dadka haddana isku level iyagoo aan ahayn ama isku heer aan ahayn ama isku maqaam ahayn haddana waxaa leeyahay waa lasii kala baahi badan yahay iyadoo sidaas ay tahay waa muhiim in bulshada loo garigaado adiga oo markaasi wakti adag ku jira adigoo xitaa baahiya kala duwan qaba haddana waxaa leeyahay waxaa jiro qof gadaashaada jooga ama qof adiga kaa hooseeya oo aada wax ku tari karaysid yani waad og tahay weliba waxyaabaha la bixiyo in markaasi ajirkooda lagu laba jibaarayo wakhtigan haddaanu ku guda jirno dadka baahan ee masaakiinta danyarta ah ee in markaasi loo gargaaraya iyaduna waana sababta maanta aanu barnaamijka usoo qaadanay dhegeystayaal waxaan filaynaa dabcan axadda xigto oo kale inaanu markaasi aynagu soo hagaagi lahayn oo laga yaaba inaan ramadaanu ka baxno xilligaasi laakiin ay tahay wakhti munaasab ah oo dhegeystayaasha iyo weliba soomaalida iyaguna ay tahay inaanu markaasi aanu xasuusino bal aanu ku baraarujinno bal muhiimadda ay leedahay iscaawinta bulshada dhexdeeda ah maalmahan ugu dambe ee bisha barkaysan ee ramadaan qofka markaasi isagu waxa aad ku tari karayso inaad ku tarto haddii ay tahay markaasi dhaqaale haddii aad sadaq ahaan u baxsanayso iyo weliba haddii aad markaasi walaal ahaan aad u siinayso dadka kuugu dhow iyo weliba kuwa markaasi mutaystay in la saacido weliba waad og tahay in la dhahay qofka kuugu dhow ayaad ka bilaabaysaa tusaale adigoo eedadaa ama habaryarta ama abtiga ama adeerka ama walaalkaaga ka soo qaad wuu gaajaysan yahay waxaa luu leeyahay gacanta meel kasii dheer bal ha aadin adiga iyagu ka bilaaw marka hore markaad ka soo dhammaatid markaad dibadda u soo bax oo dadkii kala caawi laguma dhin ha caawinin dadka lakiin waxaa luleeyahay waxaa kaaga kheyr badan inaad ka bilaawdid qofka kuugu dhow waan ogsoonnahay soomaalida inta badan maalmahan dambe arrimahaasi inay aad iyo aad markaasi u kala dheer yihiin waa in laisku soo dhowaado taasi oo markaas waxyaabo badan ka saacidaysa ayaa leeyahay dadku kuugu dhow inaad ka bilowday dad waxaa jira mutaystay in la saacido yacnii aadba ka dhaqaaqi karin aad dabamari karin wax markaasi ka siisid maalkaaga iyo xoolahaaga ayaa lagu leeyahay uu ilaahay ku siiyey ilaan waxaa laga yaabaa maalmo kadib inaad adigu halkaasi soo istaagto oo halkii adigii shalay aad joogta in isagii uu tago qisooyin badan ayaa dhacday dabcan qisooyin badan oo arrimahaasi ku saabsan ayaa jiray oo yacni qof maanta aad caawisay laakiin laga yaabo sannado kadib inaad adiga halkii isaga shalay uu jooge ee uu u baahnaa baahiyaha uu qaba adigaa tegayso isagana laga yaabo inuu markaasi isbedelo xaaladiisa isbedesho oo ilaahay markaasi u nimceeyo adigay haddana halkii istaagaya waana waxyaabaha markaasi laleeyahay iminka waa in iscaawiya dad badan ayaa goobihii markaasi shaqooyinkoodii ama ganacsigoodii ka burburay ama laga xiray kuwa shaqooyinkoodii waayey iyadoo kaalmaynta markaasi ay tahay mid daruuri ah yacnii waad og tahay laga yaaba xitaa qof walba maanta inuu leeyahay nafti iyo naftii qof walba inuu isagu isleeyahay bal adiga ayaa u baahan bal shilinkan adiga ayaa u baahanay waxbaha bixin lakiin haddad waa og tahay wixii aad bixiso oo sadaqada ku bixisa waxaa luleeyahay inay kaa nusqaaminaynin maalkaaga haddii aad haysatay tusaale laba boqol oo shilin boqolkoo haddaa bixiso waxaa luleeyahay wax faa'iidada inay kuusoo kordhisa mogiye waxba kaa bi'in mayso adigu qudhaadu kama maaran kartid waan ogsoonnahay kama maarantid hadda kamana maaranaan doontid mustaqbalka fog iyo mustaqbalka dhowba ama maal lahow ama ha lahaan iyadoo diinta markaasi ina amrayso inaan isku dhimirno yani inaan isku damkhanno u damkha ayaa luleeyahay walaalkaaga u damkho midkaaga markaasi tabaalaysan midkan markaasi u naxariiso oo maxaa luleeyahay u dhimro qofkan isagu markaasi mutaystay in loo damkhado in loo naxariisto in loo dimriyo laakiin haddana markaad eegto soomaalida oo kale inta badan waan ogsoonahay waxay ka mid yihiin dadka iyagoo lagu ammaano inay iscaawiyaan waana ogyahay qof walbuu ogyahay qof maanta laga yaaba in uu xaafad hadduu tago isagoo markaasi wax dalbanaya way adagtaa leeyahay in isagoo gacan maran markaasi uu soo laabto ama xitaa qofka hadduu masjid masaajid intuu tago in markaasi haddii u yartahay boqol shilin halasoo siiye waxayuu kasoo helaya le halkaasi waa meelaha soomaalida ay joogaan iyadoo haddana sidaasi ay tahay mar walba waxa anagu aanu markaasi halkan u jirno tahay inaanu ku baraarujino haddii aad og tahay ahmiyadda iyo weliba faa'iidooyinka ay leedahay laakiin aad halmaamsan tahay oo laga yaabo inay ku gambisay arrintaasi balaanu ku xasuusino xasuuso maanta shan iyo labaatan ramadaanku yahay ilaa iyo shan maalmood ama afar maalmood oo kale oo ka harsanaanaya in markaasi aad adigu arrimahaasi ka qayb qaadato kaalin weyn aad markaasi ka gasho sidoo kalena hadhow aad noqoto kuwa markaasi lagu daydo sidoo kale kuwa markaasi lagtiis wax weyn geysta ama wax badan geystay haddii markaasi la isku naxariisto oo la iscaawiyo bulshada dhexdeeda waxaa ka dhalanaysa isjacayl ayaa lu leeyahay iyo kheer yani waad fahmi kartaa dhegeyste qofka maanta markaad caawisid waa uu ku jeclaanaya ama ha ahaado xitaa tusaale u soo qaada waalidkaaga ayaa kugu dhow markaad wax siisid haddii uu ku jeclaa dabcan wuu ku jecelya waa waalidkaaga laakiin jeceylkii waxaa lu leeyahay waa lagu sii jeclaanaya haddii walaalka uu yahay haddii qaraabadaad ay tahay iyo haddii uu yahayba qof kale asxaaba iyo bulshada kaleba waxaa halkaasi ka bilaabanaya in lagu jeclaado kheer sidoo kale ayaa dhexdiina ka bilaabanaya inaad ku soo dhawaataan ayaa leeyahay yacni waxaan iscaawinta aynu sheegayno waxaan leeyahay waa bond waa yacni wax isku soo dhaweynaya dadka muslimiinta ama bulshada aanu markaasi la hadlayno way iskukin soo dhaweynaysaa leeyahay maxaba iyo kalgacayl iyo jaceyl ayay dhexdiina ka abuureysa dadka iyada oo sidoo kale qaraabada xitaa jiiraanka ku dar iyaga ayaa lagaa doonaya inaad ka bilowdo markaa qaraabadaanu ka hadalnay hadda ku dar jiraanka iyaguna dadka markaasi jaarka kula ah marka laga soo tago qaraabada iyaga ayaa markaasi tallaabada xigta ay tahay oo lagu leeyahay bal il gaara ku eg ciid ayaa la gaari doonaa maalmaha soo socda waad og tahay dadka in markaasi halkaas dad badanna ay ciidi doonaan dad badanna markaasi ay iyagu maalintaasi laga yaaba inaysan farxin oo haddii caruur ay ahaan lahaayeenna caruurtii markaasi asaagooda markay arkaan iyagoo faraxsan waxaa markaasi ugu horeeya ee ciyaalkan ay ka fikirayaan waa dharkaasi laisku iibinaya waxaa lu leeyahay haddii aad awoodo bal ka qayb qaado inaad ka farxisid ka qayb qaado inaad markaasi u soo iibisid ama qaraabadaada ama qofka markaasi jiyaarkaaga ah iyaga ayaa kugu dhowe iyaga ayaa markaasi mudan in waxyaabahaasi loo qabtay ee laleeyahay nabiga sal aley wasalam isaga markaasi dadka waa uu ku dhiirigelin jiray caawinta bulshada iyo weliba walaalka muslimkaa yani aad og tahay kheer kasta oo la sameeyo nabiga sal aley wasalam wax uga horeyn jira ma lahan wax uga horeeyana ma lahan laakiin haddana iyadoo saasi ay tahay mar walba dadka iyo asxaabadiis wuu ku dhiirigelin jiray in la bixiyo in markaasi la caawiyo bulshada muslimka ah soomaalida ah in markaasi la iscaawiyo waagii nabiga sal ly wasalam oo kale tusaaladan usoo qaadano waxaa dhacday xilli abaar ayaa la gaaray xilli ciid ayaana la gaaray haddana iyadoo abaar ay tahay waa sida hadda aanu ku guda jirnay walow hadda meelo markaasi ka mid ah dhulalka ama gobolada soomaalida ee roobab ka da-een laakiin haddana weli saameynta abaarta ayaa sii jirta oo dadkii xoolihii way ka dhammaadeen dhibaatooyin kala duwan oo isbiirsadana way dul saaran yihiin xilligaasi oo kale ayaa la joogay xilli ciid ayaa la gaaray marka wuxuu nabiga sal ly wasalam yiri ee leeyahay waaga markaasi qof idin iniga idin ka mid ah oo markaasi u dixiyeystay yuu idin baryayuu idin baryan leeyahay idinkoo guriga markaasi wax idiin yaalo ama idinkoo wax la bixin oo dadka kala caawinin yacnii haddii aad qalatay neef tusaale waxaa leeyahay yuu kuugu hergelin hilibkiisa jikada ama firiijka inaa firiijeerka inaad geshatid walaalkaana uu gaajeysan yahay ayaa laleeyahay haddana waxaa dhacday sanadkii labaad markii la gaaray ay nabiga sal alay wasalam weydiiyeen oo waxay ku dhaheen sanadkaana sidee sidii kii hore miyaanu samaynaa oo wax ma kaydsanaa ay yidhahdeen su-aalay weydiinayaan yacni sanadkii hore waxaa la dhahay maadaama abaar ay jirto dhibaato ay jiraan hilibkiina ama waxyaaba aqlaatiin ama cunnada xitaa hilib markii laga soo tubo yacni waxyaaba idinka ha kaydsanina wixii oo walaalihiin ay gaajaysan yihiin haddana markii arrintaasi laga soo tago oo la weydiiyey sanadkii labaad oo laga baxay dhibaatooyinkii nabiga sal ly slm wuxuu ku yidhi maanta cuna quudiya oo kaydsada waxaa cuni kartiina cuna waxaa bixinaysiina bixiya wax markaasi aad kaydsan kartiina kaydsada sanadkii markaasi aadan lahaa waxbaha kaydsanina waxaa jiray dhibaato iyo ciriiri bulshada dhexdeeda ah adigu maanta waxaa good example ay tahay twenty twenty three maantadan aanu joogno oo qoysas badan oo soomaali ah qoysas badan oo muslimiin ah halka aanu ka hadlayno iyo weliba sheekada aanu ka sheekeynayno ay markaasi dul taagan tahay oo la mid ay tahay ama sem ay tahay yacni waxaa lagu leeyahay qofka muslimka kan kale waa walaalkiis marka lagu leeyahay adigu marka ugu horeba ha ka fikirin habartay habartay iyo qofka kugu dhow iyo jifadii hoose iyo four point five kii iyo qabaa'ilkii waxyaabaa la midkaa waxaa laga hadlayo waa haddii qofka uu ku nool yahay ama qaaradda africa ha ku noolaado ama ha ku noolaado bariga dhexe ama yurub ha joogo ama qaarado kale aasiya ha joogo marba hadduu muslim waxaa luleeyahay waa inaad gacantaada i gaarta aadna caawin karaysid oo waa walaalkaaga ayaa lagu leeyahay markii laga soo tago tii soomaalida aynu aqaana ee hoose hoosigda qofka markaasi qof qurbad ka qaadana ilaahay ayaa isna kiisa ka qaadaya aluu leeyahay haddii aad maanta kurbeysan tahay for example good example ayaan kuusoo qaadaya haddii maanta qofka uu maalqaban yahay oo ay isku dul saaran tahay oo ilaahay u nimceeyey xolihiina uu haysto ganacsadiisiina ay shaqaynayaan shaqadiisina mashaarkiisa usoo dhacayso bishii haddana meel ayaa kurba ka haysata waa bin aadan waxaa leeyahay maba jirtoba in adiga dhanba aad ka degnaato meel boolt ayaa furmaya kan markuu xirmo ku kale ayaa sii furmaya waa la isfahamsan yahay marka adiguna haddii xitaa kaasi u hayn inaad gaajaysneed ama aad hanti u baahneed oo wax kale ay meel kaa dhibayeen ti ayaa lagu bedelaya dabcan haddii saamaynta hadda maanta aad dareemin beri iyo beri dambe ayaad dareemaysa yacnii waa xadiidkaasi qofka kurbad ama kurba qof hayso ka qaado ilaahayaa sanakiisa ka qaadaya marka laga soo tago dhibaatooyinkan waxaa jira dad xanuunsan iyaguna dhegeystayaal oo isbitaalada ku jira u baahan waxyaabo kala duwan haddii ahaan lahayd in markaasi ama daawadii laga dhiibo ama markaasi iyagu biilka isbitaalka lagu leeyahay ama duca xitaa u baahan ama xitaa in laga farxiyo maalinta ciidda u baahan iyaguna hala halala jirayo marka laga soo tago abaarahan aanu ka hadalnay qofka xanuunsan ayaa markaasi qodobka labaada sidoo kale waxaa jira masiibooyin ayaa iska jira oo aan ogsoonahay xitaa sanado ka hor oo kale waan ogsoonahay covid nteen oo kale coronavirus ayaa iska jiray oo musiibo ayuu ka mid yahay oo soomaalida iyo muslimiinta oo qeyb ka ahaa dhibaatooyinka iyo waxyaabahaasi oo dhan isku soo dudoob waa waxaa leeyahay waxyaabaha adigu qofka aad ka caabin karaysid dhibaatooyinka dabcan waxaa looga fiidaa xoolahaaga haddii markaasi uu xanuunsan yahay qof markaasi cod ama magac leh ku taageer xitaa talo iyo tilmaam ayaa qeyb ka ah xitaa qofka waxaa leeyahay tala haddaa isisid oo taladiisa anrahde taladaada uu maanta ku meel gaaro waxaa leeyahay adiga waxaa kugu jiraya ajar ilaan taladii aad siisay oo markaasi ka caawinaysa in dhibaatooyinkii haystay ama waxyaaba markaasi isaga culays ku ahaa ka qaaday ama ooga baxay xitaa qofka musaafurka ayaa soo gelaya waxaanu ka hadlayna maanta markii laga soo tago dadkaasi iyagu danyarta ah ee u baahan gargaarka sidoo kale waxaa iyaguna soo gelaya dadka awoodda leh dadka magaca leh tusaale waxaa laga yaaba maanta qofka haddii uu xil uu hayo oo siyaasiyiinta tusaale ka soo qaad waxyaabo badan oo qofka uu ka caawin karayaa jira inuu xitaa u hadlo bis maanta uu u hadli karo isagoo intuu meel u raaco inuu u hadlo oo wixii qofkan kale uu doonayey uu ku helaya laga yaabaa oad isku ogsoon tahay tusaale kenya oo kale aad ay marka arrimahaasi ugu markaasi oga jiraan haddii ay tahay qof inaad markaasi cod ama magac aad ku taageertay iyaduna xitaa qeyb ay ka tahay alaleeyahay marka waxyaabaha aanu doonayno markaasi inaanu maanta barnaamijka uga hadalno in la isku gargaaro ama la iscaawiyana waxaa leeyahay waa astaanta mu'minka dabcan in la iscaawiyo ama qofka qofka caawinaya hadda aad la aragto ama soomaalida ahaato ama bulshooyinka kale muslimiinta ah inuu u gargaarayo caawinayo qofkaasi waxaa ka muuqda ayaa markaasi laleeyahay astaanta qofka mu'minka ah waana waxyaabaha la isku dhaafay waxyaabaa markaasi lagu kala tegey oo maanta aanu ka hadli doono dhegeystayaal barnaamijkan aanu ku faaqidi doono duu eeb yidhaahdo qeybta labaad ee barnaamijkana waxaanu maqli doonaa kelmad kooban oo ku saabsan bal iscaawinta bulshada dhexdeeda ah weliba xilligan lagu guda jiro maalmihii ugu dambeeyey ee bisha barakeysan ee ramadaan dhegeystayaal in loo gargaaro midka dhiban ee bulshada dhexdeeda iyo weliba waxyaabaha iminka faa'iidooyinka ee u leedahay sidaanu sheegnay isjeceelka iyo weliba kheerka dhexdooda iyo weliba isku soo dhawaanayso kan dhalinaysa dadka iyagu markaasi iscaawinaya kanla caabiya kan wax caawinayaba inay isku soo dhawaadaan sidoo kalena ay qofka midka kale uu jeclaado waana xilliga markaasi ugu munaasabsanaya leeyahay boqolaal kun iyo kumanaan qof oo kumanaan kun ayaa markaasi ka mid ah laga yaaba kuwana dhegeysanaya iyo kuwa aan dhegeysanayninba inay markaasi soo gelayaan u baahan yihiin maantana ka fakarayaan bal maalmaha soo socda farxadoodii iyo tii qoyskoodii
أحيا مقدمه أوقاتا فينا تثرينا أوقاتا فينا تثرينا يا جامع خيري يجمعنا بالذكر سيبقى يرفعنا تجويد حفظ إتقان في وقت فيه منافعنا يا مسكينا يا نورا شعل يحوينا ضيفا أحيا مقدمه أوقاتا فينا تثرينا أوقاتا فينا
dhegeystayaal isku soo noqod wanaagsan mar kale sagaalkii iyo qadar sagaal daqiiqo oo subaxnimo saacad uu tilmaamaysa qaybta labaad ee barnaamijka si toosan ugu bilaabanaysa oo aanu markaasi maanta ku eegeyna dhegeystayaal barnaamijkeena wargelinta oo aalaba aan uga hadalno waxyaaba markaasi aanu ku wacyigelinayno sidoo kalena ku wargelinayno bulshada dhexdeeda ka taagan kana jira sidoo kalena u baahan in loo soo bandhigo laguna baraarujiyo maantan waxaanu eegaynaa aan isdultaagina dhegeystayaal iscaawinta bulshada dhexdeeda xilligan lagu guda jiro bisha barakeysan ee ramadaan si gaara tobankii ugu dambeeyey si gaara shantii ayaa bilaabanaysa fila ugu dambeysay oo markaasi beri inoo bilaabanaysa dhegeystayaal iyadoona ogsoonnahay in markaasi soomaalida iyo weliba muslimiintaba ay isku diyaarinayaan waqti markaasi farxadda waqti iyo weliba maalin aan ogsoonahay ama maalmo soo socda oo iyagu si guudba u eegi doona ishana ugu haya laakiin haddana waxaa laleeyahay laba qeyb ayaa markaasi loo kala baxaya qeybna waa ay farxi doonaan qeybna markaasi laga yaabaa in sida dadka qaar ay u farxsan yihiin inay u farxin oo maalintoodii ay maalmaha kale oga duwanaan haddiiba ay oga sii xumaanin laakiin haddana waxaa leeyahay fursad ayaa jirtaa fursaddaasi oo ah in kuwaasi adigu aad ka qayb qaadan karto farxadooda oo aad caawin karaysid waxa aad markaasi ku tari karaysid haddii ay tahay inaad markaasi u iibiso dharciid inaad markaasi lacag a ku taageertid ama aad siisid in xitaa raashin aad siisid waxyaabo badan ayaa jira qaar waxaa jira xitaa dharciid iska dhaafe maanta ka fikarayaa cunnadoodii dhar waxaas yani dad ayay briorit u tahay dad ayay markaasi mudnaan siiya iyagu mudnaantooda ma ahaanba xitaa dhar waxa ay yihiin maxaa ku quudataa ku quraacataa ku qaadaysaa oo markaasi cashadana warkeeda iska dhaafa maxaad ku quraacataa oo aad ku cashaysaa ayaa laga hadlayaa dabcan sheekh xasaan ayaanu maqli doonaa abusalmaan oo isagu ka hadlaya bal faa'iidooyinka ay leeyihiin ama markaasi ay tahayba waa iscaawinta bulshada dhexdeeda dhegeystayaal kelmad kooban iyo weliba faa'iidadaas u ka hadlaya kadib saaxiibada ayaan fursadda siin doona iyaguna la wadaagi doona bal waxyaabaha u qorsheysan iyo waxyaabaha ay oo soo qayb qaadanayaan barnaamijka haska bedelin mawjada dhegeyste bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi rabi lcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa rasuulillaahi waaalih wasaxbihi ajmaciin ama bacd ikhwaanii waqti dheer idinka qaadan maayo insha allahu tacaala mana jecli inaan muslimiinta in badan soo hor istaago oan idinka mashquuliya wardigeenna iyo ducadiinna hase ahaatee bil barakaysan oo khayr badan baa lagu jiraa xoogow marka caraabin ah oo farasku hasii badiya ah oo ku saabsan deeqda iyo waxbixinta shan daqiiqo inaan idinla wadaaga ila qumanaatay waxaad ogtihiin bil ramadaan oo barakaysan baynu ku jiraa gudaha kaga jiraa subaneenu calayhi salaatu wasalaamna sida laydiin sheegay in badanna aada maqasheen bishan ramadaan deeqdiisu aad bay u badnayd ilaa la yidhi wuxuu ka deeq badnaa dabaysha duulaysuu nabigu calayhi salaatu wasalaam ka deeq badnaa nabigu calayhi salaatu wasalaam axaadiis dhowra wuxuu ku yidhi ina allaha kariimun yuxibu lkuramaa ina allaha jawaadun yuxibu ljawada wa fii riwaaya yuxibu ljuud ilaahay subxaanahu wa tacaala waa kariim deeq badan oo gob ah wuxuuna jecel yahay dadka deeqda badan ee gobta ah ee waxbixiya gobonimadu iyo deeqdu waxaa ammaan oogu filan in ay tahay magaca ilaahay subxaanahu wa tacaala kariim xaggana uu yahay sifo ilaahay tilmaan rabbigay alkaram ceeb waxaa ugu filan bakhaylnimiya gacan adayg inuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam wa ayu daa'in adwaa min albukhl cudurka ka xun ee ka liita muxuu yahay bakhaylnimo hal xadiid oo saddex qodob ka kooban baan idin taaran lahaa nabigu waxaa ka sugan xadiid xasan ah ahlu sunanku iyo axmed bawariye min xadiid abi saciidin alkhudri radi allahu tacaala canh ayumaa muslimin kasaa musliman hawban calaa curi kasaahu allahu min khudri اljanna waayumaa muslimin acama musliman calaa juucin acamahu allahu yowma alqiyaamati min himaari اljanna waayumaa muslimin saqaa musliman calaa damain saqaahu allahu yowma alqiyaamati min alraxiiq almakhtuum ow kama qaala calayhi salaatu wasalaam muslimkii ruuxu muslim ah arad bixiya isagoo aradan maro siiya maro u gada arad baxasho ilaahay baa subxaanahu wa tacaala maalinka aakharo dharka quruxsan ee cagaaran ee jannada u xidha shaad qamiis macawis tiishaad wax yar oo ruux muslima aad ku arad bixiso yaad aakhare waxaad ku helaysaa jannada dharka jannada cagaaran in lagu xidho waxaa ka qiimo badan ruuxu ruux muslimoo baahan quudiyo wax siiya maalinka aakhiro ilaahay wuxuu ka quudiyaa midhaha jannada midhaha jannada ilaahay subxaanahu wa tacaala muslim baahan ninkii baahi ka tira wax u qabtoo wax tara baahidiisa ka haqabtira ilaahay baa maalinka qiyaama ugu abaalguda in midhaha jannada la quudiyo la siiyo qaybta saddexaad ee xadiidku ruuxi ruux muslima ooman waraabiya biyo yar baashaa yarteed cabbaysaa ha fududaysanina kuwan iyagu soo tukada inay xoogu haystaan baa laga yaaba kuwa laakiin biyuhu ay qaali ku yihiin baa adduunka dhoobanoo walaalihiin oo muslimiina ruux muslima ooman ruuxii oonka ka tiree waraabiya maalinka qiyaame ilaahay wuxuu ka waraabiyaa min alraxiiq almakhtuub biyo iyo sharaab lagu cabo jannada kuwa ugu qiimo badan wey waxaan oga jeedaa saddexdaa qodob ruux muslim oo baahanoo wax la siiyo asagoo aradanoo la arad baxsho asagoo oomanoo oonka laga waraabsho meeshay shareecadanu ka istaagtay iyo fadliga ilaahay uu ku xidhay waa u jeedaa dad badanoo muslimiinoo walaalaheen ah ayaa bisha ramadaan magaalada nairobi kusoo carara dadka muslimiintaee caasimada joogay waxbidaan gaar ahaan masaajiday yimaadaan duqayda masaajida jooga a'immada wadaaddaha wax ka akhriya culays badan bay la kulmaan idinkuna waa aragtaa tusaale gaaban baa idin siinaya ninka loogu imaasha yaryahay baan anigu ahay muslimiintu baahi la su-aadaan labayo tobanka maalmood ee ramadaanka ah dad ka badan konton ruux baa halkan iigu yimid masaajidkan gudihiisa nin walba baahi sheeganayo cabdinuur ku xawil duqayda la-aad guddiga u dir waa dhibanna idinkuna waa dhibantii nin walba qaraabadii iyo tolkii iyo masaakiintii iyo maxasiisii baa hoostahay soomaali waxay tidhaahdaa geed walba in hal karisa in hal kariso way hoos taallaa nin walba baahidiisi baa ku filan oo hoos taalla hase yeeshee bisha ramadaan waxaa la doonayaa inaad isdhaqdhaqdaan isxil saartaan dadaalkiinni hore aada labanlaabtaan muslimiintana aad u danqataan nabigu calayhi salaatu wasalaam xadiid kale wuxuu ku yidhi axabu nnaasi ila allahi anfacuhum wa axabu alacmaali ila allah suruurun tudkhiluhu calaa muslim aw takshifu canhu kurba aw taqdi canhu dayna aw tadrud canhu juuca dadka ilaahay wuxuu ugu jecel yahay midka u dheef badan ummadda wax tara een dhihin waa lagaa daran yahay ee wixiisa deeqa ee waxbaxiya ummadda wax tara camal ilaahay loogu dhowaada rabbi wuxuu u jecel yahay ruux muslimoo laga farxiyo muslim qalbigiisa aada farax geliso ka baahan maanta dad waxisa waa farxahaya muslimka uu sheegay yidhahda hebelba wax isiyeyna wuu kuu ducayn mid walba idinka u fiirsada hadduu maskiin kuu yimaado uu ku yidhaahdo hebel baan u tegay wax yar buu isiiyey khayr allah siiyuu leehay intaasoo duco adu aadan ka warqayn baa kuu iman kii miskiinkaad u ducay wax siisaa kuu ducayn muslimkii maqlay baa ku farxi oo kuu ducayn malaayiin muslimiinaad ka farxinaysa miskiin halkaa ka istaagay haddaan arka nin kun shilin u dhiibayo waan ku farxa anugu haddaan arka mid kuntan taagana ma jeclaysto bal ka warrama maxaydan la tahay faraxu ma aha keliya ka wax la siinaya farxahay muslimku wuxuu jecel yahay muslimka wanaaggiisa waa ku farxaa intaasoo ruuxoo muslimaad ka farxinaysa maalinkaad wax yar ummadda wax tarto acmaasha ilaahay ugu jecelya waxaa ka mida ruux muslimad kurba ka faydo aw takshif canhu kurba aw taqdi canhu daynan ama aad dayn ka bixiso aw tadrudu canhu juuca ama aad gaajo dhaafisa haysay aad ka qaado dhibaato badan baa jirta waxba ayaan wakhtigeedin ku dheerayn qolihii cishaha ka soo dahay intay ka tukanayaan baa lahaa wadaadaha aad la sheekaysatid muslimiintu waa dhiban yihiin dhibaato badan baa meel walba ka taagan xeryaha qaxootigaa laga imanaya tuulooyinka nairobi ku xeeran baa laga imanaya hantida aad haysaan raggiinna alla wax siiyey waa laydinku imtixaanaya muslimiin masaajid ka dumanoo dhisanla baa soo cararaya santara muslimiintu caruurtooda wax lagu barahayay oo dunsan oo qaama laysku haystaa dhoobanoo xafiiska masaajidka wada yaalla oo imaamku hayaa faylashoodii dad isbitaalada ku jiraa jira usbuuc ka hor maxaabiistii muslimiinta guddiga iyo imaamku idinkala hadlahayeen oo og tihiin dhibaatadu meel walbay daadsan tahay xogow marka xilkasnimo ah iyo dadaal dheeraad ah ayaa laydinka baahan yahay xoolahanaad haysaan raggiinna wax haystowna waa laydinku imtixaanaya waa laydinku fiirinaya inta maanta biri aad haysaan nabigaa inoo sheegay xoolaa laydiin dhiibayaa rabbina wuxuu fiirin qaabkaad u maamushaan xaqi ilahay inaad ka garataan haddii aad ka garan weydaanna waa laydinka wareejin cid kalaa lagu shubay ciddaa kale ayadna waa la eegi waxay ku samaysa waa laga shubay tusaale gaaban nin aanu saaxiibbanayo halkan jooga wuxuu iiga sheekeeyey ninty onkii nairobi buu ka shaqaysan jiray iyaama dheeraya dhulkan afar boqoloo kunoo dolar shan boqoloo kunoo dolar buu ku shaqaysanay shan boqoloo kunoo dolar ninkii ku shaqaysanay ninty onkii sheekh cabdiqaadir ma jirin dhifdhif iyo naadir buu ka ahaa nairobi ninkii maanta tagsiilo weeye carruurtiisa tagsiilo ku biisha tagsi buu ka biila waxba sheegi maayo saaxiib waan istaqaana in badanoo idinkana waad garanaysaa xoolaha mar baa rabbi kuu dhiibi waa lagugu eegi haddaad xaqi ka garan weydo waa lagaa shubay nin kale wuxuu igu yidhi oo ganacsado weynoo ragga hadda guryaha dhise islii qayba ka haysta waxba sheegi maaye nairobi waxaan la soo galay buu laba kun iyo afarti afartan doolar labaatan aeroboodka lagaga qaatay buu labaatanna tagsi baan ku soo raacay isli markaan imid waxaan idhi buuri ree hebel yaa laga yaqaanaa ree hebel ha laygeeyo ree hebel baa laga geeyey haddana waa malyan dheer ilaa toban gurib isli kule isagu u dhis markay u yarta haddii uu xaqa ilaahay ka garan waayo afartanka doolar baa lagu celinayaa ma tamiso maaha xuquuqda ilaahay iska bixiya masaakiinta ka warqaba dhibaatada taagan wax ka qabta muslimiinta ha loo danqodo waad mahadsantihin wasalaamu calaykum raxmatullahi barakaatu
watahay sheekad buu mahadsan yahay sheekh xasan ayuu ahaa dabcan oo ka hadlayay bal iscaawinta sadaqada waxyaabahaasi oo dhan xitaa kelmadan uu jeedinayo iyadoo lagu guda jiro bisha barakeysan ee ramadaan haddana maalmihii ugu dambeeyey ayaanu markaasi kasii hadlay bal saaxiibada ayaanu fursad siin doonaa daqiiqadaha soo socdo si ay qeyb uga soo noqdaan barnaamijka iyaguna bal ay nala soo wadaagaan inta markaasi fahamkooda ay gaarsiisan tahay iyo weliba qorashahooda arrimaha markaasi iscaawinta bulshada dhexdeeda ah xilligan iyo weliba muddada ama maalmaha ugu dambe ee bisha barakeysan ee ramadaan in la caawiyo oo loo gargaaro midka markaasi dhiban ee bulshada dhexdeeda xilligan oon ku guda jirno sidoo kalena wakhti adag lagu jiro oo haddana muhiim ay tahay in bulshada loo gargaaro sidoo kalena dad markaasi jiraan baahan oo maskiin iyo weliba danyar ah aanu soo sheegnay sidoo kale qaarkood laga yaabo xitaa inay shaqooyinkoodii lumiyeen qaarkoodna markaasi ganacsyadoodii ka burbureen siyaabo kala duwan awgeed iyadoo xitaa markaan dhanka kale eegno waqti adag lagu jiro laguna jiray abaar iyo weliba xanuuno iyo weliba dhaqaalo xumo waxyaabahaasi oo dhan iminka isbiirsaday eber toddobo eber labo saddex shan eber eber sagaal eber eber toddobo sideed eber hal eber shan hal eber shan waa wicitaanada tooska dhegeystayaasha soo beegsan karaan si ay qayb uga soo noqdaan barnaamijka sidoo kalena ay markaasi bal intaa fahamkoodu yahay weliba qorshaha iminka shanta waxaan filayaa dabcan shantii maalmood aan iska dhahna ugu dambeeyey ugu dambeysay bisha barakiibsan ee ramadaan ee iminka aanu ku guda jirno dhegeystayaal iscaawinta bulshada dhexdeeda ah in loo gargaaro la caawiyo sidoo kale midka dhiban bulshada dhexdeeda xilligan oo aanu ku guda jirno maalmihii ugu dambeeyey ee bisha ramadaan dhegeystayaal qaar u baahan saanu soo sheegnay xitaa dhar ciid qaar u baahan haddii ahaan lahayd cunadii la cuni lahaa xitaa iyagu ku adag tahay oo aanu soo sheegnay in laga yaabo xitaa maanta inay ka fikeraynin ama waxa markaasi mudnaanta ay siinayaan ama prioritiga ay siinayaan aysan ahayn dhar iyo wax la mida iyo farxadda maalintaasi laakiin ay keliya doonayaan wax ay caloosha ku qaboojiyaan maalintaasi oo aan ula jeedno cunno iyo waxyaaba la mid ah dhegeystayaashaanu fursada siinaynaa dhegeyste soo dhaweyaan ku leenahay dhegeystaha ugu hore star f m hallow calaykum asalaam waraxma codkaada sare u qaad fadlan
walaal waa marima dhanka youtube kasooaisgaraan gobolkliya waan kusoo dhaweynayaa marima barnaamijka ma la socotaa haye mhm watay mahadsanid aada u mahadsan tahay gabadhaasi inaga soo wacday dowlad deegaanka etoobiya saaxiibada kale dhammaantood soo dhawaadayaanu leenahay dabcan waa eber toddoba eber labo saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan qadadka tooskii wicitaanada dhegeystayaasha soo beegsan karaan si ay markaasi qeyb uga soo noqdaan bal adiguna la wadaagaya sidoo kale si iminka kaalinta markaasi ay ka qaadan karaan bulshada iyo weliba soomaalida dhexdeeda maadaama aanu la hadlayno bulshada soomaalida iminka waxaan dhegeysanay ay yihiin maalmaha soo socda xitaa kelmadda aad dhegeysateen waad maqlayseen dabcan waxaa hoogay uu yidhi sheekha qofkii markaasi gacan adag bakheela waxba aan la bixin waad fahmi kartaa waxaa loola jeedo bal saaxiibka kale aanu siino star f m hallow hallow star f m alaikum waraxmatullahi barakaatu calaykum asalaam waraxmatullaahi wabarakaatu
waa bashiir gaabo kaa soo wacaya dhadhaab gaab soo dhow
waan dhowahay barnaamijka waan la socdaa
haye
ummadda ummadda horta ayagaa laisku imtixaamay inta wax maaragtay la siiyey iyo inta wax la-aanta ayagaa laisku imtixaamaya ma garat waa garta
kan waxaysana ilaahay baa siiyey midkaan waxba haysanin maaragtay waa imtixaan oo maaragtay kan waxhaystaa lagu imtixaamayaa marka dadka waxhaystaan waxaan dhihi muslimiinta ee baahan ee soonka ku jirto inay u gargaaraan baan maaragtay yaan yaan fari lahaa insha allah waa tahay
doorka aad baad maadsantahay thank you bashiir uu mahadsan yahay qaxootiga nooga soo wacay waa meelaha markaasi xitaa dhadhaabi nooga soo wacay lakiin saxiryaha oo kale waanu ogsoonnahay waxay ka mid tahay meelaha markaasi inta badan iyaguna dadka tabaalaysan ama danyarta ah ay halkaasi ku nool yihiin cabashooyin kala duwan dhibaatooyin kala duwan ka jira ayna tahay meelaha in il gaarah lagu fiiriyo ay tahay dabcan ay ka mid tahay iyaduna xeryaha qaxootiga oo dhegeystayaasha ay fahamsan yihiin waa tahay saaxiibada ayaanu siinaynaa fursadda dhegeystaha kale soo dhow walaal
halo salaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxma
walaal waa cumar joogo mundhada cumar waa kusoo dhaweyna
waa dhawaa walaal barnaamijku waa la socdaaye haya haya
walaal horta waxa adduunyada waxaan joogo waa adxaan magreb haya
markan ummadan muslimiinta qaar aan wax haysanin waa jiraan qaar wax haysoo dharasan waa jiraan magreb waayahay waxaba waa nimca ilaahay haya haya
ninkii wax haysa inuu ilaahay ku shukriyo oo ninka masaakiinka ka hooseeya waxba haysa inuu fiiriyo oo gacan qabtaa fiican waayahay
ninkaan hadda uun waxbaan haysanin ilaahay inuu inuu safro oo ilaahay isagana wax ka baryo ninkaan maanta wax haysan ilaahay beri waxuu soo gelin karaa imika mm ninka maanta wax haysana beri ilaahay waxa uu weydiin karaa waayahay
markan walaal waxaan dhilahay dadka muslimiinta tabaalaysan dadka agoonta ha loo gaargaara hala garab qabta halis caawiyo markan walaal saas aanan ku caawin lahay aan bulshadaan ku dardaarmin lahay oo Ah.
kusalaamadin aad baad umahadsan tahay shukran waansinyay saaxiibkaasi isagana ee, naga soo wacay ismaamulka mandheera oo nagala soo xiriiray waan uga mahad celinayaa fikirkiisa dabcan ee, iyo qaab wanaagsan uu qeybta uga soo noqday barnaamijka dhegeystayaal kaloo aad u tiro badan ayaa wicitaanada inoogu jira waa eber toddobo eber labo saddex shan eber eber sagaal eber eber toddobo sideed eber hal eber shan hal eber shan haddii iminka aad raadiyaa furata dhegeysta sidoo kale waanu kusoo dhaweyneynaa ee aad barnaamijkana la soconin waxyaabaha markaasi aanu ku eegeyno ee, sidoo kalena aan usoo qaadanay una soo xulnay dhegeystayaasha waanu idinka dabageen doonaa dhegeystayaasha kale aad ku tira badan wicitaanadan ugu jira waa tahay waa ka xumahay mar kale dhegeystahaasi qadka ayuu ku raagay ee soo bigsa ayaan leeyahay waa tahay dhegeyste haddii iminka aad raadiyaa furatay waxyaabaha aan barnaamijka maanta ku eegeyna waxaa qayb ka ah ama ay yihiinba iscaawinta bulshada dhexdeeda in markaasi la caawiyo loo gargaaro midka dhiban ee bulshada dhexdeeda xilligan oo aanu ku guda jirno maalmihii ugu dambeeyey ee bisha barakeysan ee ramadaan waxaanu ogsoonnahay in ay fooda inugu soo hayso maalmo farxadeed oo inta badan muslimiinta ay dabaaldegaan laakiinse dabaaldegaasi waxaa ka horeeyo waa kharashaad iyo waxyaabo la mid a dharar iyo waxaa la gataa waxyaabo kale ayaa la samaystaa caruurtii waa laga farxiyaa laakiin dad waxaa jira aan intaasi oo dhan awoodin dad awoodayaa jira sidoo kalene kari kara in qofka ugu dhow uu markaasi wax u tawro- wax u taro uu gacantiisana gaarsiiyo haddii ahaan lahayd qaraabada iyo weliba dadka kale ee jiraanka iyo bulshada kale ee muslimiinta kaalinta markaasi iminka kaga aadanba dadkaasi ayaanu barnaamijka ku eegeynaa kelmadaasi aad soo maqasheen ee ustaadka isaguna uu ku bar- uu ku baraarujinaya sidoo kale ku dardaarmayey ayaa qeyb ka ah ee sidoo kale dhegeystayaasha inay ku wacyi ku eh, markaasi waans qaataan star f m hallow
asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxma waa ka xumahay dhegeystahaasi qadka ayaa ka hiiliyey mar kale dib u soo beegsayaan leeyahay ee isaguna waa tahay waad maqlaysaan dabcan ee, qisada xitaa uu markaasi sheekha nooga dhacay qof isaga oo gacan maran caasimadda nairobi yimid afartan doolar ayuu watay Een, oo adiga sh- afar kun ilaa shan kun lacag kenya kadibna waxaa leeyahay iminka daare ayuu leeyahay laakiin wuxuu leeyahay wuxuu yidhi oo kelmadiisa kusoo gabagabo yidhi haddii markaasi uu xoolihiisa dar al u bixin waayo halkii ayaa lagu celin karaya oo ayaa ku celinaya waa alla subxaana wa tacaala star f m hallow
halo soo dhow saaxib
halo waa ku maqlayaa raadiyaa ka dheeroo fadlan soo dhow
waa dhawaa saaxib macnaa waa ku salaamaya waa cabdiraxmaan aadan degmeedka degmada badaxa waa ku soo dhaweynaynaa cabdiraxmaan beled xaawa sidee lagu yahay
aad iyo aada loogu fiicay alxamdulilah ramadaanka buufka lagu haya roob baa laga helay waa la nimcaysay maasha allah barnaamijka ma la socotaa
waa la socdaa barnaamijka muslimiinta dhammaan meel kastoo joogaa walaalka baahan oo muslinka ha la caawiyaan dheh lahaa ha la garab qabtaan dheh lahaa nin walba ninkuu awoodo oo wax siin karaa ha ilaahay dartii wax uu sadaqaystaan dheh lahaa Mm.
meeshii maanta aad ka bixaysa waxa aad haysata berina inuu ilaahay kuusoo gelinayo kuugu bedelayo adoo taas cid ka qaata walaalka u gargaara dheh lahaa nin walba ninkuu awoodo oo wax siin kara walaalka waa tahay
intaas baan aan ku ku boorinaa walaalaha muslimiinta meel kastoo joogaan shukran aad u mahadsan yahay dhegeystahaasi naga soo wacay beled xaawo dhankaasi iyo soomaaliya star f m hallow
alo asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa libaax aan jooga lambaraha yaa
waa libaax oo jooga lambaraha waan ku salaamaya s f m waa kaa qaadnay libax soo dhow
waa mahadsan tahay horta sheekha si fiican buu mataqaana jazaakum allahu khayr mataqaana waa arrimaha u kala dhadhiga magaran arrin fiican buu ka hadlaya mataqaana sidii mataqaana iskaalmeysiga mataqaana ee qofkii ku haysta mataqaana hadduu wax bixiyo sidii wax u helaa sheekha Sax.
jazaakum allahu khayr mataqaana khayr fara badan horta allah ka siiyo magaran xaqiiqatan eh, haddii la is caawiyo mataqaana naxariista ilaahay ayaa baahaysa oo ay oofadaysa ma garata midka miskiinka haddii la caawiyo oo wax la siiyo Eh, waa aayadda qur-aanna mataqaana waxa waaye wax ilaahay soo dejiyo weeyaan mataqaana oo kitaabkana ku qoran Eh, in lasoo sheegana mataqaana ay muwax tahay oo mataqaana ay banaan tahay mataqaana oo dadka la fahansiiyo oo lagu baraarujiyo waa garta
marka arrimaha uu sheekha mataqaana ka dhawaajiyey marka waa arrimo aad iyo aad mataqaana macquulgal ah oo mataqaana suurtagal ah mataqaana haddii ilaahay subxaana watacaala xoolaha maalka uu ku siiyey sidii loogu talagalay aad sameynin mataqaana iyadana jirsideeda ayaad helaysaa weyaan macnaha bedelkeeda aad helaysaa waxaa waye haddii aad sidii ilaahay ugu talagalay subxaana watacaala aad u bixisana waad bulaalaysaa mataqaana waad ku faayeysaa aaqari adduunka waa garta hadeertan aan ku jirno xilliga mataqaana ramadaanka waa waqtiga ugu wanaagsan weeyaan mataqaana oo sadaqada oo la bixiyo mataqaana ajirkeedana la cisfayno ilaahay uu la laabaya ma garat Mm.
maxaa yeelay inta kale mataqaanaa malaa'igaha ayaa qoraya mataqaanaa xasanaadka qoraya oo ilaahay uga wakaashay laakiin hadda waxa waaye ilaahi subxaana watacaala ayaa u taagan oo qoraya mataqaana wax kasta oo qalef ah ama mataqaana ama wanaag aad samayso o dhan ba sax
marka waa xilli jaaniskeeda uu aada u gaaban yahay mataqaanaa sanadkii hal mar ayaa laga dhex helaa bisha ramadaanka mataqaana ayna soo martaa Mm.
haddan ramadaankan aan joogno kiisa kale cidda gaaraysa allah ilaahi subxaana watacaala baan garanayo mataqaana in badan ayaan gaari doonin ramadaanka hore dadka aan soo soonay cid fara badan baan suubin oo mataqaana maanta aan joogin oo dhimatay cid ay wax yeesheen aysan jirin waa yahay marka masaakiintu way fara badan tahay mataqaanaa inta mataqaana masaakiinta in loo kaalmeeyo oo ilaahi subxaana watacaala mataqaana dariiqiisa loogu kaalmeeyo oo laga farxiyo aad iyo aad bay u banaan tahay mataqaana ay u wanaagsan tahay ninkii wax haysto iyo ninkii awoodi karo ay mataqaana ilaahi subxana wataala ninkaan waxba awoodin takaaliif ma saaran dushiisa lama saaran ma garan sax laakiin ninka awoodda sigiisa mataqaana ilaahi uu siiyey ilaahi subxaana watacaala wuu garanhaya mataqaana asaa garanaya asaa og bani aadamkana dee uu arkaya ninka wax hayshay iyo ninkan wax hayshay marka in gacanta la fidiyo oo masaakiinta mataqaana laga farxiyo yowmal farxa mataqaana la siiyo sekaatilfitrigana laiska bixiyo Mhm.
oo la siiyo masaakiinta loogu talagalay inkastoona hadda soomaalida aynan isticmaalin habka loogu talagalay ee dadka masaakiinta oo la siinayo sekaatilfitriga dadaan ayan ay ku bixinayeen mataqaana dad nin waxaa leh bariiska iyo se- bariiska loogu darayo sax waxaan oranayaa sidaas ilaahay subxaana watacaala uu waajibiyey mataqaana uu qur-aanka uu ku sheegay in la maro wadada ayada la qaado marka sheekana waa mahadsantihiin sheekh wuu mahadsan yahay adigana barnaamijkan caawa dhexdhexaadka keenana waad ku mahadsantihiin idaacadda istasam shukran waan idin salaamaya dhammaantiin wabilah tawfiiq barak allahu fiikum shukran aad baad umahadsan tahay saaxiibkaasi wuu mahadsan yahay libaax ayuu ahaa waan uga mahadcelinaynaa eh, fikirkiisa qaab wanaagsan eh, isaguna uu qeybta uga soo noqday xigahan siinayna star f m hallow
allo asalaamu calaykum waraxma waalaykum salaam waraxma
waa soomano jooga balanbala soo dhow saaxib
inuu sheekha arrimo wanaagsan buu ka hadlay Mm.
ee kuwii qaateen allah naga dhigo Mhm.
ee, horta ninkii wax haysto inuu wax bixiyo waa shay muhiim waay waa garta in laisku naxariistana waa shay muhiim waay.
sax
kan waxaan leeyahay dadka aanka balciida dadka laga farxiyo oo ninkii nink wax ku dhaama u dhiibo kan kan jiiraankiisa maaragtay wax ku dhaamo hadduu wax kasha ha siiyo dharkaas si sheekh uu sheegay ha laisku iibiyo gaajada ha la iska gooyo Sax.
xasiidnimadana maaragtay soomaalida waxoogaa ay ka yar badan tahay xasiidnimada ha la iska dhaafo waa garta marka waxaa leeyahay aad baa laiskugu naxariis ilaahay namco wuuna siiyey roob baan helnay ee abaarta ilaahay wuu naga gooyey inuu ilaahay nagu celinin baa isku naxariistaan layaani aad baad umahadsan tahay waa ku salaamay shukran wuu mahadsan yahay somane dhankaasi iyo balanbala saaxiibka barnaamijka ayuu ahaa waan uga mahadcelinaya asagana eh, fikirkiisa iyo weliba qaabka wanaagsan ee qeybta uga soo noqday waxaa keliya aanu barnaamijka ku egnay wuxuu- waxay tahay iscaawinta bulshada dhexdeeda xilligan lagu guda jiro eh, maalmihii ugu dambeeyey ee ramadaan laakiinse haddana dulucda waxay tahay yowmulfarxa ama maalmaha markaasi ay muslimiinta dabaaldegayaan qaarna markaasi aan ogsoonay inay dabaaldegayaan qaarna ay qeyb markaasi ka aheen farxadaasi iyo dabaaldegaasi iyaga oo siyaabo kala duwan ee loo aanaynayo Xig- xigaan siinayna star f m hallow soo dhow saaxib wacalaykum salaam waraxma
waandhada dadkaas maxayla jooga mandheera gaaraan garbaado waxaan kusoo dhaweynaa cabdifataax
alxamdulilah waxaan leeyahay horta muslimiinta bisoonku waa tobanka dambe ramadaana lagu jiraa Ah, in lu- in lasu naxariisto sadaqada la baxsado ilaahna waa fajeeleyso leylatul qadar aha.
marka dadka masaakiinta oo waxba haysan oo oon farxadana waxba oon kala heen ilaahay in la saacideyo oo farxadda lala qeybsado aan ugu dardaarma waa tahay
Yaa waxaan leeyahay ramadaan kariim shukran ramadaan mubaarak star f m hallow calaykum salaam waraxma
walaal waa marin oman kala kalaantay maran soo dhowo mar labaad
waxaan waaye sheekh arrin fiican uu ka dhacay sooda hmm
marka waxaan leeyahay soo soo dardaarma waxaa kaloo naga dhihi laakiin muslimiinta alla ha la caawiyo waa tahay
inta maalkaa jirtaan wax na caawisaan leeyahay waa tahay
marka laysna caawisaan leeyahay ilaahna subxaana watacaala noqonaya aamin aad baad mahadsan tahay way mahadsanta gabadhaasi iyaduna mar labaad soo laabatay naga soo wacday dhankaasi iyo dowlad deegaanka etoobiya saaxiib aad u tiro badan iyaguna mar kale qadadka ku jira aan siiyo xigaha star f m hallow aa ka xumahay dhegeystahaasi qadka ayaa ka hiiliyay waa eber toddobo eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddobo sideed eber hal eber shan hal eber shan qaybihii dhexe ee barnaamijka ayaanu ku guda jirnaa qaybihii ugu dambeeyey ayaanu kusii siqaynaa waxaa liyada markaasi saaxiibadaanu fursadda siin jirnay star f m hallow hallow star f m hallow waa ku maqlayaa soo dhow
asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxma
waa cali barre oo joogo dhexley soo dhow cali
oo ku holaalayo sheekha alxamdulilah farasiyo aad buu noo baraarujiyey Mm, marka eh, in la iskaalmeeyo oo maxaa la dhihi jiray nin- ninaan ninkii uu- uu wax dhaamusin oo dhelayno masaakiinta in loo gargaaro waa tahay
waa wax ba- arrin meesha ku jirta waaye ka waran ka waran xaaladda dhagaxley
dhagaxley minahu waa iska barwaaqaysanta alxamdulilah hadda wax dhibyo ma jiro haye Eh, tabareero waa in iska jirtaan oo dadka si loo badan yahay Mm,
marka alxamdulilahi marka sheekha aad iyo aad buu uu maxaa la dhihi jiray arrimo aad u- u ka dhawaajiyey marka ilaahay inagana haddee nagu soo ilaahay na baraarujiyo marka kuwii wax sadaqaysana wax baxsadana ilaahay naga dha insha allahu taala wanaagsan aamin aad baad mahadsan tahay maasiya saaxiibkaasi dabcan ayaad maqlaysaa waa meeluhu markaasi eh, inta badan u baahanba xitaa in isha gaarka lagu eego eh, xeryaha qaxootiga oo kale unoo sheegay xaaladda dadka halkaasi ku sugan star f m hallow alo asalaamu calaykum waraxmatullah waa libaax kuu soo noqon karta calaykum salaam soo dhowo mar labaad libaax Een, ah, ah, fikirkii horaan u dhiftay laakiin waxaan rabaa inaan xoogoo yar mataqaana aan soo jeediyo mataqaana xoogoo yar oo baraarujina magarta haye
maadaama mataqaana oo idaacadda f m star f m ay u taagan tahay mar walba mataqaana een, ummadda mataqaana een, baraarujinteeda iyo mataqaana iyo idaacadaha soo gudbinteeda iyo wax walba ay u taagan tahay Mm, waxaan oran lahaa bisha shabcaanka camal marka la gaaro uusan inta soo gelin inay sameeyaan mataqaana wax la yidhahdo ramalaan account ma garan waa yahay oo dadweynaha mataqaana een, la xiriira star f m iyo mataqaana inta kale mataqaana oo xiriirka la sameynaysa star f m oo dhan waa yahay sameeyaan ramalaan account wax la yidhahdo bisha shabcaanka accountiga lagu rido marka in im- imisay deeqaysaa mataqaana marka la gaaro bisha ramalaanka la furo iida la gaaro Mm, imisa star f m mataqaana daqli ayaa soo gelaysa oo mataqaana arday bixin karta ama raashin ay siin karta wax fara badan maaha sax
marka barnaamij noocaas in la sameeyo shabcaanka horteeda la qabto xoogoo lacaga la aruuriyo mataqaana sifa mataqaana maalmaha ramadaanka bisha laba kala sooma ka bacdi oo la furo dadweynaha mataqaana masaakiinta mataqaana looga faa'iideeyo arrinta inay ku dartaan jeclaan lahaa istaafam thank you waa mahadsantiin dhammaantiin shukran aad buu dhammaansi aad buu u mahadsan yahay libaax iyo weliba soo jeedintaasi fikraddaasi aadku u wanaagsan oo naga mahadcelinaynaa dabcan waanu tixgelin doonaa hadduu eebbe yaraado mustaqbalka Eh, dhegeystaha kale aan siino star f m hallow
asalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxma yaa codka sare u qaad ku maqalne saaxib magacaaga inooga bilow
maxamed baa la yidhahdaa xalameer baan joogaa idaacaddiina miya waa u duceeya ma garan waa yahay
miya wax badan baa arkay idinka oo muslimkii ummadda oo gargaaraya mutabeesan ma garan waa yahay
mid yani iska dhibaataysan oo meel oo xifa qabo iyo mid jiran iyo mid loo yabaho iyo waxaan dhulka qowlahaas oo dhiig ka shaqeynaya wax badan ma arkay ma garan Mm,
marka dad fiican baa siin weligii anu idaacad fiican ma arkin ugargaartaan mana qaybaysaan mana dhumaysaan insha allah eedna raalla bay idinka noqonayaa waa tahay fikirkaaga sidaas qodobka yaa fikirkaaga qodobka miiska inoo saaran
midkiinsan hadda waxaa weeye maanta waxaa weeye nin walba maanta maanta nina in cilmi yar waa ka yaryahay laakiin niman cilmi maqlinba ma jiro waayo xilliga banaanka qofka yani miskiinka la afriyo ama iida laga farxiyo ama sadaqadaba yani sida siday wax u tahay musadaqootinka waxaya maalkiisa hadda in aakhiro iyo adduun kuley jannada naarta waa qof inkastuu yahay qof yani magarasa waxbaan gelay nin walba u yahay magan waa yahay
marka saasata waxaa weeye ninkii camal fasay naftiisa u fasay magarasa mm.
ninkii camal afalay yani naftiisa u fasay hadda kii dambaaba sida naftiisa u dambaaba laakiinse maanta ninkan waxa haysta inuu sadaqa la baxo waa subxaantaa magarasa waa tahay
hadde intaas subxaan weeye waa dadka waa caawino walba uu yahay idinkaana maaragtay hoosaas keenay oo ducadeeda iskale waa tahay aad baad umahadsanta saaxib
aa waa inta wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa qaada lahayd wacalaykum salaam shukran wamaadsanyaa dhegeystaasi Eh, dabcan waqtigeena hayaa dhegeystayaal aad u tira badan oo wicitaanada inoogu jiraan eh, iyo weliba eh, fikradahooda doonaya inay qayb nagala soo noqdaan daqiiqadaas u socda eh, waa soo gabagabayn doonaa barnaamijka hadduu yaba yiraahdo laakiin intaasi ka hor eh, saaxiibadan dib ugu laabanaynaa bal iyaguna eh, fikradahooda kala duwan eh, iyo weliba waxa markaasi eh, kaalimaha eh, dadka iyagu wax ku tari kara kuwa kale ee tabaalaysan waa ka xumahay mar kale qadka ee keliya eber toddobo eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddobo sideed eber hal eber shan hal eber shan wicitaanada ay dhegeystayaashu naga soo wici karaan si ay qayb uga soo noqdaan barnaamijka fikradooda kala duwanna inala soo wadaagaan waa iscaawinta bulshada dhexdeeda in markaasi la caawiyo loo gargaaro midka dhiban bulshada dhexdeeda ku dhex jira xilligan oo aanu ku guda jirno maalmihii ugu dambeeyey ama ugu dambeysay bisha barakeysan ee ramadaan waxyaabo badan iyo baahiyo badan ay jiraan oo aanu ka soo hadalnay culeysyo badan ay soo jireen iminka abaare haddii ahaan lahaayeen dhaqaale xumo iyo waxyaabahaasi oo dhan dhegeystaha kale soo dhow walaal mar kale waa ka xumahay qadka ayaa ka go-ay soo beegsayaan leenahay
هلا يا عطرا يسكينا يا نورا شعل يحوينا يا ضيفا أحيا مقدمه أوقاتا فينا تثرينا أوقاتا فينا تثرينا يا جامع خيري يجمعنا بالذكر سيبقى يرفعنا تجويد حفظ إتقان في وقت فيه منام
waa tahay isku soo noqod wanaagsan marka dhegeystayaal daqiiqadii ugu dambeeya barnaamijkaanu ku guda jirnaa oo aanu markaasi uga hadlayno barnaamijka hogaanka arrimaha wargelinta aalaba waxaanu ku eegnaa waxyaabaha markaasi bulshada aanu la wadaagno ku wargelino ku wacyigelino dib u xusuusino haddii aan lahaayeen kuwa la wada ogyahay iyo kuwa markaasi qarsoomba iyadoo maanta aanu eegeyno waa iscaawinta bulshada dhexdeeda haddii aan lahayd in sadaqada la bixiyo in markaasi siyaabo kala duwan laysku caawiyo oo aad caawisid midka dhiban midka markaasi ay xaaladdu ku adag tahay adigan markaasi iminkana dhegeysanaya ee awooda inuu qofka kala caawiyo kasoo bilow qofka ugu dhow ee markaasi ah waa dadka kuugu dhow qaraabada jiiraanka iyo weliba inaad dibad u baxdo oo bulshada kale aad markaasi la nooshahayba aad qayb ka qaadato dhegeystayaal haddii ahaan lahayd iyadoo oo maalmaha soo socda maal maalmaha markaasi ay inta badan muslimiinta farxaan ay dadka qaar ay ku adkaato in iyaguna ay ka qayb qaataan iyagoo sababo dhaqaale iyo weliba dhibaatooyin kala duwan ay haysta qaarkood ayaa xanuunsan isbitaalada ku jira qaarkood duruufo kala duwan haysta qaarkoodna markaasi iyagu een, ilaa iyo hadda aan xitaa ka fikirinba waxyaabahaasi oo waxa ay ka fikirayeen ay yihiin oo keliya siday ku quudan lahaayeen maalintaasi isku soo duduub waxyaabahaasi oo dhan sida loo caawin lahaa dadkaas ayaanu ku eegayna barnaamijka dhegeystayaal iminka gabagabadiisa aanu kusii siqeyno bal dhegeystayaal kooban ayaanu fursadda siinaynaa waa eber toddobo eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan star f m hallow
Hello, Stefan.
soo dhow saaxiib raadiya ka dheerow fadlan soo dhow
Salaamu calaykum.
wacalaykum salaam waraxma waa ka gudbaya waa is dhegeysanaya dhegeystahaasi uma suurtagelayso inuu qayb ka soo noqdo iska gaabi raadiya haddii aad doonayso inaad barnaamijka ka soo qayb noqotid haddii kale si wanaagsan iskuma maqli karayno iskulamana jaan qaadi karayna dhegeystayaal ee bal dhegeystaha kale aanu siino star f m hallow
assalaamu calaykum wacalaykum asalaam waraxma
walaalow hadda marda ka soo baraarugeeye sheekh hadduu weli barnaamijka ku jiro waxaad noo weydiisaa maya maya maya maya maya
ah, kuma jiro miya a
waa barnaamij hore u baxay okay waa maasanta waxaan dhihi lahaa in sadaqa ahaan loo bixin karo noo weydiiyaan kusadaad markii la bixin jiro dafadeda magacaaga magacaaga inoo sheeg horta walaalow magaceegu waa maxamed sheekh nuur waa maxamed barnaamijka dhan lama socotid ayaan filayaa dabcan fatwo kama hadlayno maanta barnaamij kale ayaa ku jira ah sakadulfitr in laga hadlayo waan waan waan fahmay laakiin sheekha inuu kula joogo waan umalaynay waa tahay aad aad umahadsan tahay waa salaamina saaxiibkaasi barnaamijka lama socdo star f m hallow
Hello, asalaamu calaykum calaykum salaam waraxma
waana laba ku salaamay samiira madeera kaala soo xiriiraya ha kaa qaaday soo dhow samiira
eewandhow helo sheekh qaaliga sheekhay adiga ajiri xasanad allianceyoodi ay maqliya masaanta mm
dadka muslimiinta waxaan leeyahay eh, kan oo maxaa la dhihi jiray waxaan haysanay in loo naxariisto ayaa fiican ma garatay waa yahay sida allah subxaana watacaala noogu naxariisto dee dadka bini-aadamka dee isku naxariista allah subxaana watacaala una naxariisanaa ma fahanta haya
ee dhammaan dhegeystaasina aad baa u salaamaya bisha bisha dee toban dee wax ka dhimana oo iska yel dee saddex biro ka dhiman mis jiride dhammaan dhegeystaas waxaan leeyahay saajidka lagu taala ee dee intaan yaroo ka dhiman dee ha laysku diyaariyaan leeyahay dad- dadka walaalaha dee jiiraanka iyo dhammaantooda laga warqabo all muslim aad baa u salaama ramadaan kariima kulliya walaalo aad aad umahadsan tahay ramadaan karim star f m hallow
Hello, asalaamu calaykum.
calaykum salaam waraxma
Assalaamu calaykum. Waa Siman Mandira.
waa kaa qaaday soo dhow siman waa ka xumahay qadka ayaa ka go-ay gabadhaasi Eh, bal ilaa laba dhegeysta aan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka fursaddaan u siineynaa maadaama daqiiqadihii ugu dambeeyey aan isla soo gaarnay eh, si ay qeyb uga soo noqdaan fikradahooda kala duwanna ay nala soo wadaagaan qodobka markaasi aan uga hadlayno barnaamijka ee la xidhiira waa wargelinta iyo weliba arrimaha iscaawinta bulshada dhexdeeda maalmihii ugu dambeeyey ee bisha barakeysan ee ramadaan star f m hallow soo dhow saaxib magacaaga haya ismaaciil codka noole barnaamijka mala socotaa waayahay mar kale waa cararay ismaaciil isagana qadka ayaa ka hiiliyey dib usoo begsayaan leeyahay fursadda waa iska beeldareeyey Eh, dabcan dhegeystaha ugu dambeeya ayaanu siinaynaa fursadda si uu markaasi nagu soo gabagabeeyo barnaamijka star f m hallow asalaamu calaykum calaykum asalaam waraxma
walaalo ramadaan kariima kuleeyahay ramadaan karim madaaranka kaala soo xiriiraya magacaaga
samiiro samiiro waa yahay samiira
nolosha qaaliga iyo waxaan leeyahay ishaqay adiga ajri xasanaad allah inka siiyo orna intaan sheekh wuxuu dhiyo oo maqliyde intaan Mm.
kuwa ku cimri qaata allaha naga dhigo ayaan oranaya dhammaan dhegeystayaasha ee adina waxaa ku burinaya inta maxaa lii jira bisha wax ka dhiman hadda iska yar dee saddex beriyaa ka dhiman dhammaan dhegeystayaasha waxaa leeyahay intaan masaajidka iyo talaawixa lagu dadaala ee ninkaas jiiraankana ha laga warqabo dee maxaa lii jiri ruux muslimka oo waxaa sinkan kale ha sii saacadeeyaan dee aad ba ku salaamay walaalo aada waad umahadsan tahay waayahay maasanta gabadhaasi eh, samiira mandheera naga soo caday dhegeysta ugu dambeeyaan fursad u siino barnaamijka hay ahayd way mahadsan yihiin dhammaan saaxiibada eh, kuwa markaasi eh, naga soo wacay kuwa dhegta inugu haya ina dhegeysanaya way ku mahadsan yihiin inaan dhegeystaan iyo weliba inay barnaamijka qayb ka soo noqdaan waan idinkaga mahadcelinaynaa barnaamijka hogaanka ee wargelinta dhegeystayaal oo alaaba aanu uga hadalno waxyaaba markaasi aanu ku wargelinayno bulshada soomaalida ah oo iyagu markaasi ay fahamsaneen qaarna la fahamsan yahay balse qarsoon ama la halmaamsan yahay maantana aan uga hadlaynay in markaasi loo gargaaro dadka dhibaataysan tabaalaysan ay xaaladdu ku adag tahay maalmahan ugu dambeeya bisha barakeysan ee ramadaan oo wixii markaasi laga farxin karo haddii aan lahayd in markaasi loo ciideeyo iyo in markaasi cunno iyo waxyaabo kala duwan la siiyo aad baad umahadsantihiin dhammaantiin anigoo musac ismaaciil aa barnaamijka idiin soo saaray idinla socotiinayay sidoo kalena idiin farsameynayay kulanka xigayaanu dib u kulmi doonaa hadduu ebiirahdo intaasi ka hor nabadgelyo